kitaabkiisa alfaqih wاlmutafaqih ayaa wuxuu ku cidhaa markuu bayaanka tacriifinayo samictu abaa isxaaq alfayruz abadi waa cibaaradiisii waxaan maqlay abaa isxaaq waa xaafid اlkhadiib baa leh oo dee in badanna ka horeeyey geeri ahaan bal dadkii maalintii dee waa isaga janaazadiisa raggii dusha u ritay ayuu abu isxaaq kaba mid ahaay ayaa waxaan maqlay abu isxaaq alfayruz abadi oo leh البيان هو الdليل intanuu soo dhigtay mعa وqاaل بعض أصحاaبina فrزabاdna waa magaaladii uu dhaشhay شheekhan مؤلفkeedani شhirاaزku waa meeshii ugu horreysau daلب cilmi u tegey waa halkii ugu horreysau daلب cilmi u tego way isku dhowaayeen laakiin meeshii ku dhaشhay فayruزabاd bay ahayd isagaa dee bal markaa uu ku shoroobay markaa شhirاaز waa halkii ugu horreysa daلب cilmi u tegee laakiin isaga ayaa dee abu isxaaq الفirاaزi waa sheekhan buu sheegay marka waxaan leeyahay bal waa insaafkoodii iyo tawaaducoodii iyo isku waqtinimada iyo isagoo manzilada le aanay isagii ka mancin inuu hadal isagii weliba dersi buu kaga maqlo dersiguu yimi waa dersigiisuu joogay waa kaba maqlaye uu taasoo waa tawaducii iyo insaafkoodii kolley dee in badanoo iyaga ka mida culimmada waaweyn ay kuma sifoobeen umuurha ay dee kutubu taraajim noo soo naqliyaan waxaa ka mid ahaa isagoo dersiga joogay inuu xadiidka soo galay xadiidkana nin baa adugu dee magaciisa ay noo soo naqliyaan oo kolley culimmaduna ay kalaam kuba leeyihiinba uu sheekhu daliil ahaan ama xadiidkiibu soo qaato ninkaa raawigaa ku jiray khadiiboo fadhiyu yihi bal ka waran xadiidkaasoo khadiib baa wuxuu yihi haddaad ii fasaxdood ii dhidanto dee waan ka hadli isagaa masjidkii jooga markaasuu halkii uu fadhiyo de malaa waa tirsanaa ma wax saydan oo kale iskagama fadhiya yaanu kursi kuma fadhiyna tiibuu ka kacay oo sii dee talaamiidu ay u fadhiisan jireen ayuu u fadhiistay waa abu isxaaq baa u fadhiisanaya deetuu yidhi hadal adigu markaasuu dee si fiican u sharxo dee isagaaba dee tooran jira waa daaraqunigii waqtigeenna ujeeddadu markaa jalsadiisiiya wixiibuu wada bedelay waa markii dee uu doo isagiina uu fasaxay uu yidhi majliskiisii khadiib baa kala hadlaya waana adigu insaafkoodi iyo tawaaducoodii radia allahu canhum waraximahum allah bal taas weynaan tacriifkii waan aragnay faslan in yar ma wayaقacu waa dhacayaa albayaanu bayaanku ujeeddadu bayaanku wuxuu ku yimaadaa bilqowli hadal waaba iyadoo ama aayad qur'aan oo ijmaal ku sugnaa kitaab kala caddeeyey waa qowl iyadoo rasuulka ilaahay xadiidkiisii qowliga ahaa uu bayaan inoo ijmaal inoo fasiray waa qowl wamafhuum اlqowli qowlka waxa laga fahmayo waa mafhuumkii se mafhuumkii muwaafaqa ama mafhuumkii mukhaalafada iyadna bayaan waa ku yimaadaa xukun cadayntii walficl ficilkii iyaduna waa ku yimaadaa amhiladii intaba way noo wada iman doontaa oo ficil sida rasuulka ilaahay ficilkiisii oo kale waa salaadihii iyo xajkii iyo sidii dee uu laba yimi ee uu yidhina saa ula yimaado oo kale waliqraari iqraar waa camal uu arkay oo la sameeyo oon u inkirin marka waa inuu bannaan yahay bay noo caddaynaysaa taasi iqraarkiina waa ku yimaadaa walishaarati ishaaro ishaaradu maatii ishaaratu nas ay odhanayeen ee waaba ishaaradii caadigeed misaalkana waan arki doontaa taasna iyadoon laba hadlin ayuu dee ishaaradaasna bayaan kuba yimaada walkitaabati qoraal wax la qoray oo axkaama lagu caddeeyey rasuulka ilaahay kutubtiisii macruufka ahaydee asnaanta zakada iyo diyaadka iyo umuuro kala duwan sida kitaabkii camr ibni xasmin iyo taa abubakar anas uba dhiibay dee asnaanu zakaad ay kuba sugnayd waa kutubtii rasuulka iyo walqiyaasi qiyaas iyadna xukun macruuf ahaa oo la garanaya wixii lamidka ahaa inuu la xukumiyo ama ciladaa la wadaagsaday taasi ayna tusaysana wa qiyaas qaadanayno intuba bayaankii waa ku yimaadaan faama albayaanu bilqowli kolley dadku waa kala yar shaqo tegayaan halkan haynoo yar jooga dhib ma laha intii un haddii la dabdiyo xadiidka iyabaa qayb inagaba qaatay iyo dee waxyaalihii kalen si yar weydiinaya wallah subxana wa tacaala aclam bayaankii ayaan tacriifkiisii soo aragnay wuxuu inta qaybood ee bayaanku uu kuba yimaadana iyada magacyadoodii ama dee yar canaawintoodii buu markii hore shalaytaan kuba joogsanay kolina sheekhu halkan raximah اllahu tacaala waa badiyo waxaad arkaa kutubta usuulka marka ay tirinayaan bayaanada ama ay dee san bayaanku kuba yimaado barhkood qaybun bay kuba gaabsadaan bal markaa isagu wuxuu kitaabkeenu kaba midiya kuwa ugu badan marka la eego xagga sheegitaanka wixii bayaanku kuba xasilayey iyo qaybihiisa sheegitaankiisa isagaaba kuwa ugu badan buu kaba mid yahay markaa wuxuu markaa halkan inooga bilaabayaa isagoo markii hore dee si mujmala inoogu sheegay bayaanku wuxuu ku xasilayo bal qaybahaas ijmaalka uu inoogu sheegay tafsiilkood iyo amhilo ay leeyihiin buu halkan inoogu imanayo u inoogu sheegayaa raximah اllahu tacaala wuxuu hi markaa faama albayaanu bilqowli caddayntii la caddaynayey wax qowl iyo hadal ama khibaab lagu caddaynayey ka qowlihi sala اllahu calayhi wasalam waa sida qowlkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu yidhi fi riqati rubcu lcushri kolley ra'dan kasrisan ribcu noqotay waa dee madbacada uunee waa ra'du way bamisantee fi riqati rubcu lcushur riqadu waa fidada oo laftiga dee kolley waxyaalihii kelimadan amhaasheeda kuba imanayey ee tacliil ahaa ayuun baaba yimi ee laakiin dee asalka hore meesha xarf wow iyabaa jirto waa imaka wariq bay ahaydba bal haddaba riqadu waxa ku sugan oo ka waajibaya marka toban meelood loo qaybiyo meel ahaan meesha oo afar meelood loosoo loo qaybiyey rubca ama qayb kaba mid ah ayaa ka waajibaysa waadsan dee tacbiirkan imika boqol kiiba labiiyo bar laba yidhaaho waayo boqol imika hadday tahay cushrigiisu toban buu noqonayaa tobankiina rubciisu markan tobankii sii kala qaadna dee labiiyo barh baa rubci noqonaya bal haddaba taa weyn horta bal markaa waxyaalihii aynu kuga soo maray lafdiga caamkaah ama khitaabka caamkaa inuu khaas yeelayo waxaasoo dhamiba bayaanu baabay ahaayeen oo takhsiiskuba waa bayaan iyo caddayn weeye oo lafdigan daahirkiisa dee wuxuu keenayey cumuum buu keenayey marka nas kale uu yimaado ee afraaddiisii qayb ka mida saaraya xukunkii uu lafdiga caamkaa ama lafdiga mudlaqi lahaana qayb kuga koobayo ku gaabinaya qaybna kaba saaraya taasi waa bayaan xaggii shaarica kaba yimi ama sharciga xaggiisii kaba yimi oo dee daahirkan ama caamka cumuumkan daahirkiisa wixii looga jeeday inoo caddaynayo horta qaybaha hore iyo taqyiid kastoo xagga sharciga ka yimaadaaba bayaan weeye oo bayaanku umuuraha horeynu soo marnayba bayaan bay ahan markaa imika miaalkan wa qowlihi salى اllahu عalيه wasalam fii khamsi min alibili shaatun kolley xadiidii dheer bay qayb ka mida ahaayeen oo waqtiyadii markaa abubakar uu amiir almu'miniin noqday kitaab rasuulkii ilaahay dee kutubtiisii ama wixii uu qoray kaba mid ahaa ee uu cumaashiisa u qorayo anas ibnu maalik uu u dhiibay mar uu u dirayey baxrayn mandiqadii lagu magacaabayey oo saxiixa bukhaari ku sugan baa dee asnaantaas iyo qaybaha sakadu ay kaba baxdu kulansaday oo qaybo ka meegnayihiin horena wax ka mida kitaabka waan u soo aragnay marka maxaa meeshii jiray ilaahay subxaana wa tacaala wa aatu zakaa ayuu yidhiba zakadii bixiya ayuu yidhi zakadii marka la eego umuurahan rasuulkii ilaahay inoogaba sugnaaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee uu asnaafta ama asnaanta zakada iyo qaybaha la bixinaya iyo umuurihii ah kuwa tacalluqsanee dee adilada ama axaadiidta sakada inoogu soo arooray oo dhammi waxay bayaan iyo caddayn u yihiinba dee ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisaas ama uu ina amray zakadii inaan bixinno haddaba dee kuwaasna maxaa kaa mida intan fii khamsi min alibili shaat waxaa cibaarada inoogu sugan balgeelu hadduu shan yahay waxa ka baxaya zaka ka waajibaysa oo wixii zakada laga bixinayuu ka mid yahay intii waajibaysaee laga bixinaya waanee fadhiya marka waa bayaan bayaankana qowl buu ku xasilay oo dee waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qowlkii bal markaa bayaankii qowlka kolley uu badnaanaya amhiladiisu way badnaanaysaa oo waxaaba kaba mida dee kitaab ijmaal ama kuba sugnaayoo waxa weeyaan kitaab uun ama aayad kaleo qur'aani ay caddaysayoo halkii aynu soo marray uxillat lakum bahiimat اlancaami ilaa maa yutlaa calaykum waatanu soo marray inuu ijmaal kuba sugan yahay ilaahay qowlkiisu yidhi xurrimat calaykum اlmaytatu iyo umuurihii laba socday bayaan bay u yihiinba ilaa maa yutlaa calaykum ti ayay bayaan u yihiin waa bayaan waana bayaan qowl ah weeye kaasi waayo waa dee nas qur'aana ayaa tii kuba yimi khitaabkaasiba bal haddaba kaasi waa amhiladiibuu kaga mid yahay wa ama bilmafhuumi ay wa ama albayaanu caddayntii wax la caddaynayay bilmafhuumi barhkood mafhuumka markay tirinayaan halkaa kuma soo daraan oo kolley dee markaynu soo marray khaasatan mafhuumkan muwaafaqo inuu wax lafdiga laga faa'iidaysanayo yahay aynu soo aragnay qowlkiibaabuu raaci karaa oo wax gaar loo saaro waxa weeyaan waaba lagaba kaaftoomi karaaye laakiin haddii lasii basiyo bal bayaankii la caddaynayey wax ee mafhuum lagu caddaynayey faqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa bayaankaas mafhuumku tambiihan tambiih uu noqdo tambiihna waxaa looga jeedo dee kitaabkaynu ku soo aragnay sheekhana hore cibaaradiisaynu ugu soo aragnay oo mafhuumkan mafhuumu lmuwaafaqa laydhaah khaasatan marka uu waxan isaguba maalan manduuqa ah ama madkuurka ah kan isagu dee mafhuumta aynu uga faa'iidaysanayno xukunkan aan uga faa'iidaysanaynaa uu kaga mudan yahay kaga awlaysan yahay kii manduuqa ahaaba kaas baa tambiih inuu yahay aynu kuba soo maray oo waxaabay noqonaysaa wixii yaraabaa la sheegayaayo markaasaa waxaa la ysku baraarujinayaa waxa intaa ka sii badanna xukunkan inuu kagaba sii awlaysan yahay ama xukunkan dee ama kol waxaa la sheegayaa wixii badnaa ama alaclaa baa la sheegaya iyaday taasi tambiih iyo baraarujin u tahay intaa waxa ka yarna inay halkan kaga awlaysan yihiin mithaalkana ka qowlihi tacaala falaa taqul lahumaa ufin bal markaa tambiih waa ka waa mafhuumkii muwaafaqa markaa uu kan maskuudkee laga aamusay xukunka kaga awlaysan yahay waxa weeyaan kan la sheegay ee arrintu ay tahay ama atambiih biاladnaa ila alaclaa ama atambiih biاlaclaa ila aladnaa ay tahay taas baa tambiihuu yahay waaba sida qowlkaa ilaahay uu yidhi falaa taqul lahumaa ufin labadii waalid ha ku odhanin ufin ha odhanin marka waxaa laynoogu diidayaana dee iyagii way dhibsanayaan kelimada nooc haba koobnaadee iide ah oo iyaga dhibtood baa uguba sugan taasi waa manduuqii mafhuumkiina markaa muxuu noqonayaa mantabihi ee kol haddii ufin halkan maanta laynaga nahayo ay xaaraam noqotay wixii xagga iidaha uga sii weyn ufin oo sida shatmigoodii iyo darbigoodii iyo wixii intaas iidahan ka imanaya uu kaba sii badnaa dee xukumkan ayuunbaa u yaala bal xukumkii way kaga mudan yihin oo intani hadday noqotay wax laysu diidayo wixii intaa ka sii weynaana waa iyaduna waa shay laysu diidayo oo laynaga nahiyayo dee wuxun baa meesha jirtay saynu soo maray dalaaladan aan meesha halkan ka qaadanaynay ina tusayso darbigii iyo shatmigii iyo aayaddani inuu xaaraam yahay ma lafdigan aayaddan ka qaadanaynaayo waa dalaala lafdiya mise qiyaas bay noqonaysaayo cilladan ay dee ka dhaxaysay al-iida ayaa ay markaas xukumkii meeshii keenaysa intan intanno xukumkii halkan ku sugnaa halkan aan uga gudbinno waa qiyaaska alqiyaas alawlaa ama alqiyaas aljali ay kaba cabireen aimada qaarkood sida shaaficiya waa arrin kolley aynu soo aragnay laakiin waxa weynoo timaaro kasii ratibmaysaa ma jirto xukumku waa kii un haddaba taasoo kale muxuu leeyahy fayadullu wuxuu ina tusayaa calaa ana darba waa qowlkan ilaahay falaa taqul lahumaa ufin awlaa inuu kaga mudan yahay marka la eego qowlka ufin bilmanci mancin layskaba manciyo oo markaa maxay noqotay darbigii iyo shatmigii iyo waxyaalaha xukumkiisii waa laynoo caddeeyey maxaa inoo caddeeyeyna oo caddaynta halkay kuba xasishay waa mafhuumkan muwaafaqay ku xasishay oo ujeeddadu ufin iyada manduuqiibay inoogu xasisho qowlkiibaa bayaamiyey laakiin waxyaalahaan ufin ahayne dee dhibtii kagaba sii mudan darbigii iyo shatmigiiyo iyadna bayaankeedii waa inoo xasilay shareecadna waa inoo caddaysay bayaankaasna halkuu inoogu xasilay waa tambiihan iyo mafhuumkan muwaafaqo taas baa ujeeddadiisu ay tahay sheekha raximah اllahu tacaala waqad yakuunu inuu noqlaa la arkaa mafhuumkan isagana bayaanku uu ku xasilayaa daliilan daliil kolleyna waxaan filayaa haddii aad kitaabkaaga ugu raacateen waxyaalahan musطalaxaadkaa waa waxaad dabdiseen buu ahaa kitaabkuna wuu inoogu soo noqnoqday mararkaasna waan isku baraarujinaynay waan isku celcelin isugu celcelinaynay bal si aan arrintan lafdigan daliil dee macnahan kale inta badan loo isticmaalay marka deliil la yidhaaho loo qaato ama dee laga fahma aan looga fahmin marka meelahan la joogo waxa looga jeedo marka waxaynu soo aragnay mafhuumkan mafhuumu lmukhaalafa la yidhaaho ee in daliilu lkhidaab ay yidhaahaan halka kaa ama tambiih ay kaba cabiraan ama faxol khitaabka kale ay kaba cabiraan mafhuumka muwaafaqo sheekhana waxaan horeba kitaabka ugu soo aragnay isagoo laftigii daliil aan raacinayn daliilulkhitaab aan raacinayn taas dee mafhuumka mukhaalafo ay ku idlaaqayeen ee daliilkii un ku gaabsanaya ujeeddadiisna ay tahay daliilulkhitaab ama mafhuumkii mukhaalafo marka wuxuu leeyahay bayaanku wuxuu ku xasilayeyna inuu noqdaa la arkaa siu dee kaa tambiih uba uu noqday hore ee qowlkaa ilaahay kaga mid yahay wa minhum man inta'manhu bidinaarin iyo dee waxa weeyaan aayaddeedna ay kaba mid tahay inuu noqdaa la arkaa daliilan ay daliila khitaabin uu noqdo mafhuum mukhaalafo bayaanku uu ka yimaado wadalika ka qowlihi salى اllahu عalayh wasalam waa sida rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi fii saa'imati اlghanami zakaatun waa cibaaro inagu soo noqnoqoto kutubta usuulkana ku soo noqota bal waanan ka soo hadalay oo lafdigan dee marka la eego intanun isagoona cibaaradu ay intaasun kelimaadka ay tahay oo saasun ay tahay dee lafdigan xadiid ahaan waxaa la arkaa waa iqtisaar usuuliyiinta iyo fuqahada kaba dhaca markay tan soo daliishanayaan xadiidka saxiixa bukhaari kuba sugan oon horena u soo sheegnay ayaanu se ibnu salax iyo ay dhahaan bay iqtisaar ama ikhtisaar kaba tahay waxa weeyaan lafdiganun intaa isagoo leegoon wax kale la soconoo taas marha marka la eego taas inooguma sugna laakiin horean taa umuuraha u soo sheegno waayo waa miaal inoo horeeyey ee imaka halkan ujeeddadiisaan ogaanaynaaye macnuhu waa jiraayeen fii saa'imati اlghanami zakaatun qowlkaa uu yidhi manduuqi muxuu ahaa waa adhigu haddii uu markaa mid dareeraya yahay oo foofayo ladee markaa daaqa ama kalaa mubaaxaa daaqaya zaka ka waajibaysa dee waa hadduu nisaabkii gaadho xawlkiina jiro taaba weeye taasi waa manduuqi mafhuumkiisa mukhaalafa muxuu noqonayaa lafdigan saa'ima waa taa aynu soo aragnay mafhuum inuu leeyahay oo de mafhuumkiina uu noqonayo adhigaasi haddii aanuu yahay ama dee wax howl badan ruuxii iyo kharaj badan ugu fadhiya oo u isagu intuu u soo iibiyo raashin ama calaf kale u soo iibiyo meel lagu calfinayo ee ma'uunadiisii baaba badan oo bal waxaa la arkaa manfacadiisii waxaan gelayaa inay kaba badnaato oo markaa zaka kama imanaysa weeye manduuqa bayaankii inoogu sugnaa waa adhigu markuu sifadaa leeyahay inay zaka ka waajibayso laakiin bayaan kale meesha inoogu sugan mafhuumka mukhaalafo inoo keenayaa ah hadduu macluuf yahay ama macluufo ay dee qanamkaasi yahay inaan zaka ka waajib ahayn waana taa bayaankan uu jeedo daliilulkhitaab buu inoogu xasilay waa bayaan halkaa aan ka helay in dee waxaana jirta bayaanka culimmadu way ka hadlaan halkan aadna way u badiyaanba hadalkiisa ama dee kolley waana mujmalkiiyo mubayankiiyana waatan sooba aragnay kol bayaanku ijmaal jiray ayuu suulinayaa uu meesha ka saarayaa kolle bayaanku waa bayaan mubtada waa wax maalan marka horeba ishkaal jiray oo loo baahnaayo uu suulinaya aanu jirine laakiin xukum laysu caddaynaya meeshii imanayo soo arooraya labadaba bayaanka dee waxa weeye kolkol markay tacriifkoodaas ahaa huwa ikhraaju shay min xayizi alishkaali ilaa xayizi tajalli oo kale kaasi isagu dee wuxuu ku koobnaa marka ijmaal ama ishkaal jiro bayaankana ishkaalkaa suulinayo laakiin marka tacriifkaa kale iyo tacriifyo kale oo ka yar waasacsan waayo kan waxyaalahay ku busheen waxaa ka mida bayaankii mubtada'a ahaa een ishkaal uu suulinayo quwo ficil ahaan u jiraa jirin quwo ahaan ha laba yidhaaho waaba ishkaal baa meesha ku qarsoonaan karee cibaaradu ma shamlinayso markaa waxay noqonaysaa dee xaddii baan jaamic noqon ahayn inoo jamcinayata laakiin marka taa hore la yidhaaho wax daliilo wixii lagu gaadhayay bayaankii laguma fasiro bayaankii mubtada ahaana waa inoo soo gelaya marka imaka halkan oo kale xataa haddaan ishkaal jirin dee xukum caddayntii iyo xukumka qaadashadii baa inooguma sugan bal markaa bayaankii mafhuumulmukhaalafo inoogu xasilayana kaaba weeye ama bificli ay wa ama albayaanu bilficli wey caddaynta wax lagu caddeeyo ficil la sameeyey oo bayaan familu bayaani mawaaqiiti salaati wa afcaaliha waxaaba weeye milu bayaani mawaaqiiti salaati salaada mawaaqiideeda wakhtiyada ay leedahay weeye salaadihii shanta ay leeyihiin iyo wa afcaaliha afcaasheeda caddaynteedba weeye iyo walxaji xajki iyo wamanaasikihii maxay lagu caddeeyey bificlihi sala اllahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ficilkiisii laguma caddeeyey taasi way badan tahay isaguna albayaan bilficl maalan ilaahay wuxuu ina amray salaad inaan oogno salaad baabuu inagu waajibiyey dee salaaduna macnihii luqa uun lafdiga salaad ay ku lahaydee duco uun ahaana arrinku ma aha ee waa acmaasha camalkan maqsuuska ee afcaasha iyo aqwaasha leh awqaad gaarana lalaba imanayo shuruudo gaaraba leh haddaba umuuraha waqtiyada salaaddii la tukanayo salaada sida dee bal maalan loo tukanayo rasuulka ilaahay baa inoo caddeeyey oo ficilkiisii buu inoogu caddeeyey qowlkan uu rasuulka ilaahay yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo saxiixa bukhaari inoogu sugan salluu kamaa ra'aytumunii usalliina isaga kaasi dee ma aha bayaan qowliya maaho tafaasiishii ay lahayd salaadu kuma sugno qowlkaas ee bal dee qowlku wuxuu yahay ba ficilkayga eega tafaasiishii salaadana halkaa kaba qaataa qowlku yahay siaysaana khuduu canii manaasikakum ama litakhuduu canii manaasikakum alfaadihii ay culimmadu ku kalaba wariyeen xadiidka say u tahayoo walow uu qowl meeshii yahay laakiin qowlka tafsiilkii camalkani kuma sugna tafsiilkii camalkani wuxuu ku sugan yahay ficilkan uu leeyahay markaas ayuu kuba sugan yahay haddaba ficilkii muxuu bayaan u yahay salaadee rasuulka ilaahina waaba loo caddeeyey oo habeenkii dee uu maalan salaada lagu soo waajibiyey iyadoo habeennimo lagu waajibiyey maalinimadiibaa jibriil uba yimi calayhi salaam oo uu salaadii ilaa toban salaadood tukiyey isagoo waqtigeedii iyo ficilkeediiyo wixiiba u wada caddaynayaba bal haddaba ficilka ayaabay tahay oo taasna waaba arrin badan arrin baana jirto bayaankan ficiligu hadal uu duufi kitaabkiisan uu ku sharxay mukhtasarkiisa bulbul ama mukhtasaru rawda uu bal maalan kuba yidhaaho ayaa wuxuu dhi waana wax jiro oo dee maalan kolley ruuxii ama tadriis bal dad dee fahamkoodu hooseeyo maalan wuxuu dhigay oo kale de waanaba arrin bal maalan maclimiintiyo lagaba dalbo inay dee bayaankoodu qowlun aanu ku koobnaana wixii dee wax lagu caddaynayo o dhan hadday tahay tashkhiis wixii la tashkhiisiye iyo wixii lamidka ahaa bal waayo way ka xoog badan yihin oo xagga fahamkay ugaba dhow yihin waanay ka waadaxsan yihin hadalkiiya in laguma dadaalo ayaa wuxuu dhaha bayaankan ficligu isagaa ka xoog badan xagga marka la eego shayga fahamkiisa iyo istiicaabkiisa bayaankii qowliga ahaa waayo bayaankii ficil qowlka ahaa waa waxaa suuraysigaa dihni ahaan la suuraysanayo wixii unbaabu noqonaya laakiin bayaankii ficligaa suuraysigii dihni ahaaneedna way ku sugan yihin de waana shay maxsuusa oo mushaahada oo ruuxu u arkayo oo dee laba arrimood baa iska markaa halkan istaageeraya ama isxoogeynayo ah waa tasawurkii dihni ahaaneed iyo shaygan maxsuuska ee mushaahadka markaasaa wuxuu yidhaahaaba dee shaygii ficligaah waxaa ku sugan ama bayaankii ficliga mushaahada lisuurati اlficl ziyaadatan calaa maa yufiiduhu mujarad اlqowl aragti la arkayo suuradii ficilka iyadoo taasi ka siyaadsan tahay qowlka uun mujaradka ahaa ee wax la isugu caddaynaya ay kaba siyaadsan tahay markaasaa wuxuu yidhaha miaal buu laba yimaadaayo saasaa dadka wuxuu hi intooda badani afcaasha salaada way yaqaanaan oo dee had iyo goor maxay u yaqaanaan ficilkeediibaa maalintii iyo habeenkii shan goor soo noqnoqonaya oo waa wax la arkayo isagu bal markaa taas weeye laakiin afcaasha xajka oo kale oo dee waxaa la arkaa dadka in badani aanay tegin boomay arag xataa kutub ha ku aqriseenoo haba dhigteene way ka duwan tahay buu yidhaahaayo wuxuu ka cabiraa caruurta yargare reer maka waa dadka ama caamada ka soo qaad ama wuxuu isagu kaba cabiraya subyaana maka aclamu biha min kaiiri min fuqahaaءi afaaq almubarisiina fi اlcilm walidurbati ulaa'ika biha duunahum sibyaantaa reer maka in badanoo fuqahada aafaaqda aan reer maka ahaynee dee marmar unax ku soo xajaya laakiin dhigtay wixii dhigayna ee aada u diraaseeyey ayay uga aqoon badan yihin waa camali ahaan bay uga aqoon bataan sababtuna waxa weye kuwani tadarub badan ayay ku qaateen laakiin kuwaasi waa waxaa nadari ugu xasilay mooyaane dee afcaal ay arkeen oo meeshii u muuqatay baan jirin marka ugu horreeya yimaadaan isagoo hadda cilmigii hayey haddana makaanka tacyiinkiisii iyo waxyaalihii uu ogaa wuxuu u baahan yahay cid u tiltilmaantaba meelihii u caddaysa ayaaba u baahanaya markaasuu yidhaha carruurta reer maka ayaa in badan oo fuqahaa alaafaaq almubarisiina fi lcilmi ugaba aqoon badan oo wuxuu taas kaba dhigaa dee waa ficilkan isagoo had iyo goor bay u joogaano had iyo goora waxay arkayaano waa tadarrub badan bay kuba qaateen laakiin iyagu qoladan kale shay nadari un bay ahayd qowl un bay ahayd oo weli ficilkiibaa kaba maqnaan marka taaba weyn ama biliqraari ay wa ama albayaanu biliqraar caddaynta iyada wax lagu caddeeyo sugid uu rasuulkii ilaahay cid waxay samaysay kuba sugay oo markaa sugiddaas uu ku sugayna dee waxay caddaynaysaa inay rasuulka ilaahay shay munkara cid kuma sugee waxaasi inuu bannaanyay sugaysaa ayay caddaynaysaa halkaasaa bayaan inooguma imanaya bayaan waxa uu rasuulka ilaahay aanu inkirin ee uu sugay inuu bannaan yahay ayaa inoogu xasilaya aamuskaa naftiisa iyo iqraarka haddaba bayaankii iqraarku fahuwa kamaa ruwiya waa miaaluna dee ina hadalku waa ka caamsan yahay intaa wixii iqraar inoogu xasilayay amhiladii bay tani kaga mid tahay waaba sii la wariyey kolley xadiidkan inoo soo qaadayo abu da-uud iyo qolooyin kale ay wariyeen horeynu u soo marray isagoo lafdigiisii waliba iyo ka dheeriya munaasabadu waxay ahayd ee imaka dee waabaynu soo marroo dibun buu inoogu yar celinaya xaggaa hore ee bal maalan waxa inooguba sugnayd markii uu caamka iyo khaaska iyo waxyaalaha bal hadday istacaarudaan umuura ayaynu ku soo aragnay imaka halkan waa bayaankii iqraarka jaanibkan buu mihaalaan u soo qaateen أنه رأى قyسا waa inuu arkay رasuuلka ilaahay qays بن cمr ninkaa lo odhanaya ansaareed oo يuصلي baعda الصبح رagcatayni salaad subax dabadeed isagoo dee aan habsaamin ee rasuulka ilaahay la tukaday haddana laba ragcadood tukanaya fasa'alahu markaasuu weydiiyey xadiidka iyo bal darajadiisi iyo umuur horayna u soo maray iyo jaanibkii aba loo dariishanayo xaggaasee dee bal mثaلا faqaala wuxuu yidhi oo markuu ku yidhi ma subaxii baad afar ragcadood tukanaysaa ayaa wuxuu yidhi qays baa odhanaya ragcat alfajri huma macnaa labadan ragcadoodeen tukanaya imakan tukanayey ragcat alfajri waa subaxa labadii waa sunihii sunnihiisii weeye waa fajriga labadiisii ragcadood ee salaada ka horayn jiray oonan dee makansanoona ii suurto gelin markii hore inaan tukado marka maxaa dhacay rasuulkii waa ka aamusay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh walam yunkir waatan ugu wado mu inkirin maxaa bayaanku halkuu ka imanaya imaka halkana fadalla inkaar la'aantaas ama iqraarkaasi wuxuu tilmaamayaa ina tusaya calaa jawaazi tanafuli sunnaysi bannaanidii laakiin maaha sunnaysi dhammaanteed ee waxa weeyaan waa dee kaa sabab le weeye naafiladaas sabab leh weeye maaha deena kii kale nahyi baa horreeyey nahyiguna waa jiray rasuulkuna saasaa buu isagii ku yidhi ma subax baad afar tukanaysaa ina waqtigani waqti salaadeed maaha kol haddii salaaddii subax la tukado haddaba markaa tani maxaa iqraarkani uu ina tusay waa calaa jawaasi tanafuli laftigii uu caam yeelay dee umana jeedo kolley maaha sheekh hore inuu soo aragnay waa ay binaafilatin laha sabab wixii naafila ee sabab le saa dee haddii labadaa ragcadood dhaafaan oo kale de waxa weeyaan ama de waxa weeyaan dawaaf intuu dawaafay waktigan bacda salaati subx sabab buu leeyahay labadiisii ragcadood uu tukanayo naafiladaas sababta le bannaanideed bacda subx ayaay marka xaggee taasi ay nooga xasishay aynu kaba qaadanaynaa waa aamuskan iyo iqraarkan wa ama alishaaratu ay wa ama albayaanu bilishaarati weeye waayo kolley ishaarada bayaankeedu fakama qaala salى اllahu عalayhi wasalam الشhهر hkda وhkda وkhamasa waanu laabay ibhaamhu suulkiisii buu fi الثaaliثaةi waa markii saddexaad buu laabay na waxa weeye rasuulka ilaahay baa sia markii uu dumarkiisii kaba dhaartay oo isagoo sagaal iyo labaatan habeenun dee bal maalan taas ka maqnaayo oo mashruubadii ama gurfadii u gaarkahayd iskaga jiray ayuu ka soo baxo guryihii buu tego markii la yidhi dee taas baabay dhaartaada ama ictisaalkaagu ahaa ayaaba muxuu ashahru haakada dee saasuu yidhi markuu laba gooro haakada wahaakada yidhi markii saddexaad suulkii laabuu yidhi markaas macnaha ujeeddadu afkii wax kamuu odhan oo muu odhan bishu waa sagaal iyo labaatan walo xadiid kale taasi ay kuba tii bishu waa sagaal iyo labaatan ee kolla saddex goor buu saa farihiisii oo wada dhan israaciyey isagoo le bishu waa taasoo macnaa bishu soddon bay noqotaa haddana markuu saddex gooroo kale la yimi usuulkii laabay ou leeyahy bishu waa saasoo ujeeddadu bishu sagaal iyo labaatan bay noqotaa marka xagga bishu inay sagaal iyo labaatan noqonayso oo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh halkan kuba sheegay bal markan ishaarada un eegne lafdi kale aynaan eegin bishu inay sagaal iyo labaatan noqonaysaa bayaankeed xasilay bal nooc ishkaalna wuu jiray oo waxa iyagoo u qaatay bishoon dhammaan rasuulka ilaahay inuu cusuriya ictisaalkiisii kaba baxay dee taas ayay u qaateen deeta markaa rasuulkan uu laabay macnaa waxay la mid tahay dee bishu waa sagaal iyo labaatan wuxuu ku caddeeyey ishaaradaas buu ku caddeeyey arrinkan jirae weliba ishkaalna waa jiray eh oo markaa bayaankii wuxuu ku xasilay iyo bishu inay sagaal iyo labaatan noqonayso ishaaradaasuu inoogu xasilay oo laga qaato oo dee lagu fahmaybaan ama bilkitaabati wa ama albayaanu bilkitaabati caddaynta kitaabo wax lagu caddeeyeyba fakama bayana si u caddeeyeyba weeye rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faraa'ida azakaati kollay dee kasra idiin taalla waxay la tagno dee ninkii ilmaamun halkaa u lahaa dee waa garanayaayo waa mafcuulkii bayana markaa waa dee kelimada halka kasrada bedelkeeda fadxo weeye fakama bayana si u caddeeyeyba rasuulka ilaahay weeye faraa'id azakaati zakada faraa'idii ay lahayd sa asna asnaantii xayawaankan iyo balqadarkii lagaa bixinayay iyo waxyaalahaas iyo wagayrihaa kayrkeedba oo min alaxkaami axkaam ah fii kutubin waraaqo iyo kutub uu ugu caddeeyey katabahaa uu qoray oo umuurihii uu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axkaamo kala duwan inoogu caddeeyey maxaa kaa mid ahaa kutub uu qoray waxaa kaa mida kitaabkii shahiirkaa ninkii ansaareed ee camr bni xasmin kitaabkiisa loo yaqaanay oo khaasatan maruu yeman u diray iyo xaggan makta khaasatan iyo diyada iyo waxyaalaha ka yimaada iyo waxyaalaha dee acdaa kala duwan diyadoodu intay tahay iyo umuurahaas ay kuba sugnayd zekada iyo iyadna asnaanta xayawaankaas ugan yahay waana kutub kitaab in badan oo axkaama culimada ay ula laabmeen o ay kaba qaateen waxaa kaloo kaba mid ahaa kitaabka marka horena aan sheegayey oo dee bal maalan abubakar markii uu baxrayn u diray anas ibnu maalik kitaab uuba dhiibay oo rasuulka ilaahay kitaabkiibuu ahaayo iyaduna saxiixa bukhaari buu kitaab zakaat kol uu dhammeeyo iyo kol uu kolba qayb ka soo qaataba axaadiia ilaa dee waxoogaa buu soo celiya tobaneeyo goor waa soo celceliya mar waa dhan yahay marna kolba intii baabkaa uga munaasibkahayd buu kaba goosta inaguna kitaabka waxa ka mid ah oo axaadiiiisii ama xadiidkiisii ahayd baabaynu soo aragnay oo tan aan lahayn fii khamsi min alibili shaatun oo kale iyo hore waxaan uu soo aragnayabe haddaba kaa saxiixa bukhaari kuba sugan isaguna waa kitaab ay noogu sugan tahay zakada iyo faraa'idaadii iyo asnaamtii bal maalan taas iyo haddii ruuxu bal maalan uu neef kuba waajibay geeliisii kaba baxayay neefka da'dii aanay ku jirinba oo da' ka weyn ama ka yari kuba jirto waxa la yeelaya iyo jubraankii umuuro kala duwan ayaa kuba sugnaayo dee bayaankaasi muxuu inoogu xasilay markaa waa kitaabka rasuulka ilaahay cumaashiisa uba diri jiray axkaamaha kala duwan ay u baahnaayeen ayde iyagu rasuulkiina way kaba dheeriyeen salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marjaca uba noqonaysa uguba qoray taasna waa bayaan kitaabo kitaaba wax lagu caddeeye ama biqiyaasi waa tii ugu dambaysay wa ama albayaanu bilqiyaasi waa caddayntii balqiyaas wax lagu caddaynayay bayaankeed fakamaa nasa waa sidii u caddeeyeyba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh calaa arbacati acyaanin afar cayn ama afar shay fi riba xagga ribada oo waata xadiidkaba xagga hoose ay nooguba sugan oo macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu marka la eega ribadan fadli waxay kaba timaado dee xagga marka la eega wixii dee ama dacaam ahaa ama geedee ku dhowaa unbuu afarta kaba dhigay inay fido iyo dahabna way laba socdeeno iyagu asmaan bay ahaayeen ee wuxuu leeyahay afar shay buu rasuulku magacaabay uu dee nas ahaan ama caddayn ahaan xadiidka inooguba yimi oo waa qamadidii iyo timirtii iyo heedii iyo milixdii waxaana xadiidka ku sugnaa haddii waxyaalaha laysku iibinayo wixii isku midka ahaa in laysleekaysiiya lana kala qaato labadaa shardi ay leeyihiin haddii taasuun ziyaada ay dhacdo ama aan la kala qaadan ribadii baa imanaysaa taasi iyadu mid bay haddii ajnaadtu iskhilaaftana in dee meeshii lagu kala qaato oy gacan dee lagu kala qaato meeshii tafaadul waaba bannaan yahay oo iyada dee halkaas aladay laba kale yihiin say marka timir iyo heedoo laysku iibinayo oo kale dee iyada tafaadul lama eegayo ee laakiin taqaabudkii baa la eegaya ama de idaa kaana yadan biyad fabiicu kayfa shitum idaa kaana yadan biyad afartaa maxaa inoogu sugnaa afartaasi waa naskii bay kuba yimaadeen oo riba way ka imanaysaa ribada say uga imanaysaana noocaa weeye laakiin maxaa qiyaaskii bayaanku inoogu xasilaya uye wadalla alqiyaasu qiyaaskii wuxuu tilmaamay calaa anna hayraha afartaa wixii aan ahayn oo min almadcuumaati waxyaalihii dee iyaga ay wadaagsadeen cillo ah ee madcuumaadkii miluhaa kulley laamtunoda waa adna khabarkeediiy miluhaa inay la mid tahay taas oo naskii taasuu inoogu yimi dee xukunkana siay culimmadu kuba tegayeen malaa daahiriyo wixii aan ahayn waa xukun mucallala oo ilaa meeshii ciladii laakiin mansuusa may ahaynoo waatan bal markaas dee markaa ciladaa la soo bixitaankeeda iyo istimbaadkeeda ijtihaadaadka ummadda culimmadu ay ku kala duwan yihiin bal haddaan ciladii maanta ka dhigno waxani waa wax madcuuma oo waa cunto bal haddii aynu wasfi kala raacino dee ah bal maalan saddexdaa shay idikaarna way gelayaanba ama madcuum aan kaba dhignon ciladii taa ka dhigno maxaa qiyaaskii noqonaya wixii ciladaa la wadaagsaday ee iyagii la midka ahaa inay waxu dhexeeyaa ma jirtee inay xukumkan kula mid noqdaanoo iyagana marka laysku iibinayo ay dee xukumkan la ilaaliyo ah inaanay bannaanayn in la kala badiyaa kol haday isku jinsi yihiin in la kala qaataana ay laga maarmaan noqonayso marka taasi waxyaalihii aan iyaga ahayn bal maalan sida beriis oo kale in lafdigii kumuu iman mana jiro jumuudkii daahiriya halkan ele intaasun weeye waxa kaloo dhami kuma jiraanoo lafdigu intuu ahan baan kuba gaabsanaynaa ciladii markaa marka lala soo baxo ama keel ha la yidhaaho say barhkood yidhaaheen ama se waa dacamnimo iyo habaaba yidhaaho sifaha laba raaciye waxa wixii la midkaa la haleeshiiyey haleeshiintaasi waxa ku yii xasile bayaan caddayn wax la caddeeyo xukunkoodii la caddeeyaa inoogu xasilay bayaankiina xagguu kaba yimiba waa qiyaaskiibuu inoogu xasilayaa ee ciladan ka dhaxaysa daraaddeed ayaabana qiyaaskii keentay bayaankii halkaasuu kaba yimioo markaa waxyaalihii aan intaa ahayn mansuuskaa ee cilo la wadaagsaday ee xukunkoodii aan aan kala mid dhignay bayaanka halkaasi wuxuu inoogu yimi bayaankaasi waa xaggan qiyaasku inooguba yimi baabu taakhiir اbayaan bal waa fiqradii ugu dambaysay jaanibkaas walow naskiguba inoo dambeeya isba bayaan qayb ka mida uu noqonayo oo waxa weeyaan laakiin bal halkan bayaankii iyo wixii ka hadalkii waana fiqro aad u muhim ah kolley malaa horena waxyaala aan uga soo aragnay laakiin waa tan maxalkeedii baabu taakhiir اbayaani bal bayaanka caddayntii wax la caddaynayey dambaysiinta la dambaysiiyo oo taas bal waxa weeyaan xukunkeedi iyo kalaamkii taa lagaba hadlayey ayuu baabkeedii yahay macnuu waxa weeyaanba nas baa imanaya naskii yimi dee kollay xukun buu kulansanayey laakiin waxaabuu yimi isagoo caam ah oo dee suwar kala duwan marka la eego daahirkiisan ku wada shamlinaya ama wuxuu yimiba si aynu soo marray isagoo mujmaloo kale caddayn buu u baahdo caamkani suwartaa ama afraadda uu kulansanayo oo dhan lafdigani dee xukumkan mid loola wada jeeday may ahaynoo qayb baa kaba baxsan qaybtiina lamay socon sheegitaankii iyo caddayntii laysu caddeeyey ama lafdigii mujmalkaha ee yimee soo arooray ee u baahnaa in la fasiro dee si loogu camal falo waxa weeyaan markii lamuu socon oo lamu iman waktigii in waxa weeyaan wixii caddaynaya ijmaalkaa suulinayay bal marka waa masaladaasoo haddaba wixii bayaan u baahnaa oo wixii caddaynayee mubayinkiisa ahaa laga dambaysiiyo oonu mar laba iman wixii dee bal maalan bayaanka u baahnaana dadkii sooba gaadho naskii ama khidaabkii uu kuba yimaado taa waa kalaamkeediyo xukunkeediyo ma dhacday mise ma dhicin ma bannaantay mise ma bannaana qaybihiisu maxayin intaaba weeye taa wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala walaa yajuusu ma bannaana taakhiru bayaani bayaankii in la dambaysiiyo bayaanku waa ama mujmal si aan soo sheegay wax caddaynayey ama daahir sida cumuumkaoo kale iyo mutlaqu dee daahirkoodu waa in idlaaqa la qaatoonu qeydni marka ayna kole daan qeydkii muqayadkii laba socon caamkiina haddaba khaaskii laba socon waa wixii uu kulansanayo o dhan in loogu camal falo haddaba bayaankaa in la dambaysiiyo oo waaba maalan haddii idlaaqani qayd lahaa qaydkii laga dambaysiiyo haddii ijmaalkan dee ama cumuumkani uu takhsiis lahaa wixii khaas yelaya laga dambaysiiyo can waqtilxaajati baahida waqtigeedii waa waqtigii ay joogtay camalfalkii lagu camalfali lahaa waxaan in laga dambaysiiya taasi ma banaana oo maalan dee haddii waqtigan aynu joognaa la yidhaaho dee salaaddii duhur tukada salaaddii duhur tukada baaba naski kuba yimi imika weli waqtigii aynu ku camal falaynay duhur tukan lahayn lama gaadhin duhur baa galay kayfiyadii loo tukan lahaana laysuma caddayn waa taas waqtigii loo baahnay oo waqtigii lagu camal falayey in bayaankiina haddii kale looma dirmi karo looma hogaansami karo bayaankii laga dambaysiyaa taasi ma bannaana waqtigii dee loo baahnaa sababtuna waxa weeye liannahu waa tacliil taa hore waxaanay u bannaanayn cibaaradan dee ciddii qalin haysata ama sii ogaata liannahu yumkinu baa inoo taale laaba ka dhacsan hadalkii baaba isbedelaya oo si kale isu rogaya laadii baa halkan ka dhacsan sharaxiisna waa wax kuma sugan sheekha liannahu laa yumkinu ma suurtogelayso way suurtogelaysaa hadalkii wixii loo jeedayba maya laa yumkinu ma suurtogelayo alimtisaalu hogaansan loo hogaansamo wixii oo loo dirmay bikayri bayaanin haddaan bayaan jirin oo haddii aan lagu caddayn salaad tukaa lagu yidhi haddaan kayfadii salaada iyo sida u tukan lahayd lagu caddayn uma dirmi kartid oo looma hogaansami karo marka maxay noqonaysaa taasi ee ay keenaysaa takliifu maa laa yudaab sharcigeennina ilaahay subxaana watacaala taa waa inooga kor yeelay qolooyinka le bal maalan ama mutakalimiina hadalkoodaas waxdee markaa ictibaar ma laha ma jirto shareecadeena takliif maa laa yudaab iyada inoogumaba sugna haddaba markaa waxay noqon lahayd dee imtisaalkii baaban xasilahayn kol haddaan wixii laysu caddayn taasi bal marka haddaba waktigii loo baahnaa ee lagu camalfallaa bayaankama dambaynaya shareecadna ma dhicin taas wa ama taakhiiruhu bal markaa taas dhigo iyadaa in تأkhير البيان عaن وقت الحاaجة لا يجوز ma banaano weeye ee waaqعna ma aha sababtuna waxay meesha imanaysa ruuxii waxaanu kelaynba in lagu kelifo waxaanu garanayn la kaalay haddana suurtagal maaha وأmا تأkhير أmا تأkhير البيان عaن وقت الkخhطاaب khطاaبka waqtigiisii laga dambaysiiyo وقت الkhطاaب ujeedadu waa نaskani markuu yimi mثaلا waqtiganaaba la joogaa nas baa yimi saلaadii duhur tukada marka waqtigii khitaabku waa imika laakiin waqtiga la tukanaya waa marka duhurgalo soomaa marka waqtiga duhurgale bayaankii kama dambayn karaan idhi laakiin imika waqtigaa la joogeen weli la gaadhin waqtigii lagu camalfalayo la gaadhin weli waqtigii xaajada aan la gaadhin in bayaankii uu ka hadhu ka dambeeyo fa fiihi alaaata awjuud culimmada qaarkood halkan ijmac kale ay soo naqleen saa ibnu samcaani qawaadicul adilihiisoo kale oo iyada tanna bal dee waxa weeyaan inaanay iyadana ay iska waa shay bannaan waayo wax takliifoo aanu ruuxu karahaynoo dee ku sugani ma jirto imaka wixii kumaba dhaqmayo kumaba camal falayo de waana wax waaqaca san arki doone fa fiihi alaaata awjuhun saddex weji baa ku sugan axaduha annahu yajuuzu waa bannaanye wa huwa qowl abilcabaas waa ibnu surayj waa abi saciidin اlstakariyi waa abi bakrin alqafaal intanba taraajibtooda waan soo maray abi bakr alqafaalka halkan yimi adaana se hore usoo maray laba nin baa kunyadan wadaagsaday iyo nisbada abubakrin alqafaal waa ka weyn oo waa shaashi alqafaalu shaashi iyo ka yar ay yidhaahaan oo waa axmed ibnu cabdilaahi ama dee waa alqafaal bimarwazi magacyaday ku kala duwan yine laakiin marka dee la joogo kutubta tafsiirka iyo xadiidka iyo usuulka iyo ninka ku soo noqnoqda waa ninkan weyn oo abubakr alqafaal ashaashi weeye ama kaa kale kutubta fiqiga ayuu u badan yahay wahaani qowlka labaad annahu laa yajuusu inaanu bannaanayn weeye oo waxay leeyihin dee walow camalkii aanu gaadhin qolada iyagu qowl ka lih fahamkii la fahmi lahaa ayaa meesha khalal uu ku sugan yahay oo dee waxa weeye inay mujmal hadduu yahayna wax laga fahmayaaba ma jirto khitaabkiina waa yimi hadduu cumuumba leeyahay ama mudlaq ahaana daahirkiisani kol hadduu yahay waxaan loo jeedin ikhtilaal baa ku imanaya xagga fahamkiibuu ku imanaya camalkii weli kuma imanaya bay idhahdeen wahuwa qowlu abi bakrin الsayrafiyi wa abi isxaaq almarwaziyi wahuwa qowlu اlmuctazila bal taas labada nee horena waan soo aragnay kolay dawaa'if kalena qowlkood weeye waثaaliثu qowlka saddexaad أنه يجuز waa banaan yahay تأkhiiru bayaan المجmل hadduu mجmل yahay mجmلkuna waa kaan dalaaladiisu cadayn ee laba macno iyo wax ka badan si isleeg u اxtimaalaya mجmalka in la dambaysiiye bayaankiisa oo waqtigii khiطaabka laga dambaysiya waa banaan yahay walaa يجuز mana banaana تأkhiiru bayaan الcmuم cmuumka ee ظaahir buu leeyahy lagu camal falayo oo ah in suurooyinkiisaoo dhanba loogu camalfalaa ama taa la ictiqaadiyo iyada cumuumka in laga dambaysiiya ma banaana adugu haddii dee ay tahay waxaan khaas yeelayaa adiladii aan mustaqilka hayn waasaxo dee daliilku la socda laakiin kuwii kale munfasilkaa iyada dee waaqicna weeye inuu kaba dambeeyeen wa min annaasi man qaala dadka waxaa ka mida ku yidhi yajuusu waa bannaanya dalika fi lakhbaari wixii khabara oo khabarkii dhib ma laha oo haddii dee ijmaalkiisii ama markaa daahirkiisii aan muraad ahayn bayaankiisii la dambaysiiyo way bannaantay duuna alamri wanahyi amarkiiyo nahyigu dee wuxuu keenaya camal waa wax laysku kalifayo ictiqaadna waa keenaye amar iyo nahyi dee waxa weeyaan bayaankoodu inuu ka dambeeyo iyaga taasi laakiin ma bannaana barhkood baa saa yidhi wa minhu man qaale way cagsiyeen yajuusu fi اlamri wanahyi amarkiiyo nahyigu dee waktiga lagu camal falaya laysu cadayno waa bannaan yahay duuna akhbaari laakiin khabarkii hadduu isaguna ijmaal ba lahaa ama se wax laga soo dee bayaan uu baahnaa dee waxaa dhici karta inuu si aan sidii ahaynba loo qaato halkaa kadib iyo waxyaale kaba yimaadaan oo ma banaana bayaankiisu inuu ka dambeeyo sheekh wuxuu yihi raximah اllahu tacaala waصaxiixu qowlka صaxiixii waxa weeye annahu yajuusu fi jamiic ma dakarnaahu waxaan soo sheegnay oo dhanba waa ku bannaan yahay oo dee umuurahay u daliishadaan waxaa kaa mida kitaabun waxa weeyaan dee uxkimat aayaatuhu uma fusilat sumadna taraakhi bay keenaysa tafsiilkii waa dambeeyaayo waa taraakhi iyo muhloo kale dee waxayn uma ina calayna bayaanahu oo qur'aankii lagu soo dejinaye lahaa bal qira'adiisana dee ha ku degdegine dhegayso intaa lagu dul aqriayo ayaa uma ayaa annaga waxa weeyaan dee kuu caddayn doona ayaa meeshii timi sumadna taraakhi iyo muhlay keenaysa bal markaa taasi waa in dee bayaankii ama tafsiirkii uu ka dambeeyo kii kale wariigtu waa umuurahay daliishadeen ba arintaasi kaa mid ahayd sababtuna wuxuu lianna taakhiiraha taakhiirkeedan waa umuurahan imika aan soo maray ama de waa taakhiirulbayaan waa umuuraha lagaba dambaysiiyo dhammaanba suwartii oo dhan laa yukhilu bilimtihaali u hoggaansankii loo hoggaansamayey lagu camalfalayey khalal kuma keenayo sababtu waqtigii loo dirmayey lagu camalfalayey weli lama gaadhinba marka imtihaalkii dee asaaska ahaa ee dadkii laga doonayay inay u dirmaan ay u hoggaansamaan bayaankan dib dhacay ee waqtigii khidaabka ka dib dhacay khalal kuma keenayo fajaaza markaa waa bannaan yahay bayaanu اlkhidaabi can waqti bayaanu markaa albayaan ama taakhiru اlbayaan can waqti اlkhidaab ka taakhiiri bayaani naski isaguba waa nooc bayaan oo mansuukh iyo naasikh baa jira mansuukh iyadoo waqti lagu camal falaya naasikhu markuu yimaada ay taasi caddayn u tahay xukunkiisu inuu waqti lahay uu joogsaday waana kuwan kala dambaynaya ee isku mar maba imanayaan ee kol haddii bayaanu naskiba uu maalan ta'khirkiisu bannaanaa tanna waa la mid imtihaalkiina wax ma yeelayso bal markaa xaasilku waxa weeye taakhiru اlbayaan can waqti اlxaajati laa yajuus baa nidhi kan kalena qowlkooda raajixi muxuu yahay ama ay dee agtayda ay ku tegeen caamatu shaafici ama dee yan shaaficiyada odhane xanaabilo iyo maalikiya shaaficiya aimada badankooda madhabtood ah akar usuuliyiinna ay raajix yeelaan suwartoo dhanba taakhiru اlbayaan can waqti اlkhidaab waa bannaan yahay laakiin taakhiru اlbayaan can waqti اlxaaja kaasi biqowlihim biitifaaqihim iyadoo wax bannaan ma aha sababta imtihaal baaban jirahayn taas haddii waqtigaa laga dambaysiiyo wallah subxaana wa tacala aclam waqtiga aada u cedhiiriyo waqti dambaan fadhiisanay marka waan yadhow ku yarkaadinaynaa in sha allah laakiin kolumaan siyar weydiin doonaa baabulkalaami fi اnaskhi bayaanu اnaskhi wاlbadaa'i adakani baabulkalaami hadalkii iyo qowlkii ama ka hadalkii lagaba hadlayay baabkiisii weeye fi naskhi naskhiga ama ha ku yimaado qur'aan ama xadiid ha ku yimaadee guud ahaanba naskhigiiee axkaamta kuba imanayey taas buu baabkiisii yahay hadalkii lagaba hadlayey bayaanu naskhi walbadaa waa nusqooyinka qaarkood iyadna cibaaro dhacday oo fasaloo kale ah ama alkalaam fi naskhi dee abwaabta inoo soo socoto o dhan ama fusuusha inoo imanaysa waa wax dee ay markaa dee kitaab oo kale u ah tanise waa bal xaqiiqadii naskhiga iyo albadaa wuxuu yahay taas caddaynteeda waa fasalkii koobaad ee bal maalan abwaabta uu kuba bilaabayey nusqooyinka qaarkoodna mabuu dhicin cibaaradu haddaba baabu bayaani naskhi wuxuu u baabaysan yahay xaqiiqada naskhiga naskhi muxuu yahay oo waa dee tacriifkiisii ama xaqiiqadiisu waxay tahay wixii bal isaga naskhi uu ahaa ee kana soocayay takhsiiska iyo waxyaalaha kale caddaynteed iyo albadaa badaa iyada waa inoo iman doonaa albadaana bal casharka xalarka inaanu ka kale kaba bilaabno ee waa muuqasho waxaan markii hore qarsoonaa ee uu dib u muuqday oo bal ciddii uba muuqdo oo naskigu inaanu bada ahayn oo ilaahay dee subxaana wa tacaala wax ka qarsoomay ma jirto wax kastaba isagu waa kii abuuray baa laa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu alkhabiir marka koryeelkan uu axkaamtii qaarkood kor yeela uu nasakh ayuu doorinaya arrinkiisu ma aha bal maalan arrin markii hore iyo waxaan u muuqan oo dib uu ogaaday oo ka qarsoonaa imaka u muuqdo saa daraaddeed ay naskhi keentay makhluuqay taasi kaba dhacdaa ilaahay waxaan uu jideeyey dee haddii uu saasuun uu yahay jidayntiisaasi mid mustamirah iyo mid iyadoo dee ama maslaxo dad iyo waxyaale laba eegiyo kolba halkii maslaxadoodu ku sugnayd wakti uu ku joogsanayo lahoo waktigaa dabadii xukumkani aanu sii jirayn hadhow xukum kalena uu bedelayo intaba isagoo caalim buu kuba ahaa waxyaalahani intaanay dhicinoo markaa wax qarsoonaa oo isaga markan dambe u muuqdo taasi ay keentay naskhi ilaahay subxaana wa tacaala waa ka nasahayo ma jirto bal marka taasna albadaa iyo wuxuu yahay hadday qolooyin taas ay qabaan dee ictiqaad xunoo faasid haba noqdee ayuu bal markaas baab ahaan inoogu imanaya taasi fasal gaarana albadaa way inoogu iman doontaa والنسخ نسخgu في اللغaةi xagga luغada يustaعmaل waxaa loo اsتicmaalaa في الرفع koryeel baa loo اsتicmaalaa iyo والإزاaلaةi zuulin oo naskiga xagga luga markan eegno macnihii اصطiلاaxa ama شharcigu waa inoo dambeeyaaye laba macno ayaa uu ku yimaadaa luغada macnaha hore waxa weeyaan waa zuulin wax la suuliyo oo la tirtiro oo wixii uu meeshii uu kaba baxo uu tirtirmo taas waa la yidhaah waa macnaha hore oo yuqaalu waxaa la yidhaha xaggii lugadii nasakhat ishamsu dilla nasakhat way nasakhday way doorisay wey ashamsu cadceeddii adilla hadhkii oo meeshii markii hore hadhka ahayd ayaa cadceeddu markay soo baxda ama cadceeddii ay dee ku ay ku timaado halkii waa suulayaa uu tirtirmayaayo halkiisii dee waxay noqonaysaa iyo meeshii markii hore hadhka ahayd baa cadceed noqonaysa taasi waa macnuhu waa rafci ama isaalo iyo taqyiir kaasoo wixii oo la suuliyo oo wax kale meeshii sii galo ama adugu wixii uu tirtirmo uun idaa asaalatu waa marka ay suuliso cadceeddu ay hadhka ayaa saas lafdiga ama cibaarada la isticmaalaa wa yuqaalu waana la macno uunoo waa baab keliya waxaa kaloo la yidhaah nasakhat ariixu aaahaara nasakhat way nasakhday ariixu ariyaaxu dabaylihii waxay nasakheenay dooriyeen weeye baabiyeen tirtireen alaahaara raadadkii oo meeshii dee ahari ay kuba sugnayd ee la maree raadka ahaa markay dabayli timaado ay dabayla yimaadaan wixii uu baaba'ayaa waa tirtirmayaa oo bal markaa taasna waa sida naskigii hore uun ee xaggan cadceedda uu mihaalka iyo hadhka inoogu mihaaliyey bal taas waa la yidhaahaayo labaduba macnahoodu waa isaalo idaa asaalata waxaa hadalkaa la odhanayaa idaa asaalata markay riyaaxdii ay tirtirtay is uliso wixii ahar ahaa ee meesha kuga sugnaa kaasi waa macne wayustacmalu waxaa loo isticmaalaa fi naqli naqligana waa loo isticmaalaa ujeeddadu taxwiil wax meel laga wareejiyo meel kale loo raro taas baana waa loo isticmaalaa oo fayansakh اllahu maa yulqi shaydaanu uma yuxkim اllahu aayaatii taasoo kale waa macnaha hore oo ilaahay waxaa ee shaydaanku uu soo tuuraya ayuu tirtirayaa baabiinayaa nasakhayaa suulinaya wayustacmalu fi naqli naqlin wax la naqliyo waa taxwiil iyo wareejin iyo naqli ujeeddadu wixii hore halkiisii baabuu iskaga baaqi yahay laakiin isagii baa waxa weeye wax la mida ayaa la naqlinayaa oo meel kale loo naqlinaya taasna waa loo isticmaalaa xagga lugada oo yuqaalu waxaa la yidhaahaa nasakhtu اlkitaaba kitaabkii ayaan naskiyey weeye waatan waa naskiyaydu macnuhu waa maxay waa idaa naqalta idaa naqaltu baa ii taale laakiin daabit baan maalin dhoweyd soo sheegay ee horena aan isugu baraarujin jirnayba ah idaadu marka ay tafsiiriyo tahay san oo kale ee qowlna dabadi ay dhacdo in ta'daas damiirka ee kuba sugani ta'dii mukhaadabka ay noqonayso la fadxinayo waxaa hadalkaa la odhanaya ama ad odhanaysaa idaa naqalta haddaad naqlisid maa fiihi naqaltu baa markaa inoo taale laakiin dee sawaabku waa taa horena waatan u soo aragnayba maa fiihi wixii kitaabkaa kuba sugnaa eeg waatan taadu inay fadxisan tahay jumladii dambe raacdayba waatan wain lam tusil yaanad suulininba adigu oo hadalkaa waxaad odhanaysaa markaad wixii naqliso ku sugnaa ee aad wixii wax la midaad meel kale ku qortay kitaabkan ma hor yaallaad waraaq ama kitaab kala soo qaato wixii ku yaallay ayaad qoratay waa naskhi waad naskhisaydan oo ujeeddadu waad naqlisay waad wareejisay una wixii ku yaallun baad meel kale u naqlisay waa wax la mida wixii halkii unbuu ku baaqi yahay waatan imaka dee fotocobiga iyo naskhiba ay u isticmaalaan idaa naqalta maa fiihi wain lam tusil yaanad suulininba shay-an shay can mawaadici meelihiisi yaanad kaba suulininbe taas waa la ydhaah oo dee tanaasukhan ama munaasakhaadkan xagga dhaxalka oo kale waa intiqaalkan miiraadkii uu dee cid ka guurayo cid kale uba guurayo kale waa baabka naqliga ayay noqotaa munaasakhaadka ama tanaasukha xagga mawaariista oo kale ee kuwan iyaguna ay caqiidada faasidkaa kaba soo naqliyaan ee tanaasukh fil arwaax oo kale waxyaalaha yidhaaha dee bal maalan qabo oo kale waa macnaha iyadana ay tahay tanaasukhaasi waa noocan naqlinta ah bal marka haddaba xaggii luqada labadaa macnuu ku yimaadaa kollayna in dee khilaafkooda meelahan ay geliyaanna waa iska khilaaf lafdiga unoo labadii macno waa wada jiraaye keebaa xaqiiqaah keebaase majaaza barhkood baa idhaaha dee tagyiirkaa hore iyo isaalada ayaa asalka ah macnahan labaadee naqligu isagu oo uu kaba mid yahay ilaahay qowlkiisii inaa kunaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun bal maalan waa macno majaaz oo macnaha hore ayay waa kaas barhkood way kala bedelaanoo naqlintan bay ka dhigan inuu macnihii asalka ama xaqiiqadii yahay isaaladuna macnaha majaaska ay tahay kuwa waxay ka dhigaan mushtaraka kii si alqar'i iyo alcayn iyo aynu u soo maray in labada macnoba uu ka wada dhaxeeyo ee bal adigu naskhigu luqa ahaan macaanidii u imanayay kuwa weeye wa ama fi sharci xagga sharciga naskiguna sidan waxa weeyaan kaba warhayno kutubta usuushu waa kuwan oo xayis weyn bay siiyaan oo aad bay ugaba hadlaan waayo xagga fahamkii axkaamta iyo ku dhaqankoodii waayo waa shay aad iyo aad weyn oo wuxuu noqonayaa fahamkii markaa nusuusta iyo axkaamta fulinteediiyo ku dhaqankoodiiba dee wuxuu u noqonayaa rukni muhima ayuu yahayba kutubta musalaxuna waa kuwan axaadiiina waa gelayaa iyaguna ee cunwaan gaara iyo tarjamo gaaray u dhigtaano waa laga hadlaa kutubta culumu اlqur'aan iyagana way badsadaanoo aad bay u dheereeyaanoo way kaba hadlaan dee waxaana jirta a'immadu iyadoo uu ahamiyada uu leeyahay naskigu daraaddii kollay aad iyo aad buu u wenya oo ahamiye weyn buu leeyahay inay kutub kala duwanoo ama qur'aan ha noqoto keliya ama xagga axaadiidta haba noqotee ay ku khaas yeeleen oo kuwo yaryar iyo kuwo waaweynba qaybana maanta alxamdulilah ay madbuuc yihiin ama ay muntashir yihiin ama kuwa xadiidka haba noqdeen ama kuwa qur'aanka haba noqdeene taasi way jirtaayo waa ahamiyada uu leeyahay kolley ahamiyadaas iyo waxyaalaha inoo caddaynayana waxaa kaba mida ahar cali bnu abi daalib lagaba soo naqliyo nin waacido oo dad wacdiyayey oo masjid joogay ayaa uu markaas u yeedhay koley ibnu cabbaasna taasoo kale way kaba dhacdee markaas baa wuxuu ku yidhi markii uu adigu weydiiyidhi kuma tahay ayuu yidhi hebel baan ahay uu yidhi meye hebel matida dee waxaad adigu leedahay bay garteen ma garanaysaa tacrifu naasikha alqur'aani min mansuukhi qur'aanka naasikhiisa iyo mansuukhiisa ma kala taqaan jeedayde naasikhi waa kii xukumka lahaa xukumkiisu mustamirka mansuukhina xataa qur'aankii hadduu tilaawo ahaan ugu sugan yahay oo axkaamtii uu lahaa qur'aan ahaan uu lahaa qaybtaasi ay u harhsan tahay camal ahaan baan jirin oon lagu camal falayno may buu idhi markaas baa wuxuu ku yidhi halagta waa halagta adna waad halaagsantay dadkiina waad halaagtoo dee wixii kol haddaanu taa kala saarayn waxaa la arkaa xukun mansuukha dadkii inuu dee u sheego gaadhsiiyo wixiiba waaba mansuukh isagina uu halaagsamo dadkiina uu halaago dee bal waxaana dee markaa soo aroorto aadkaartaa kuba soo aroortay inuu u diiduu yidhi haddaba ha la imanin taasoo u diiday wacdigiiyo taas waa ahamiyada uu leeyahay waayo bal maalan marka la eego iyadoo dee axaadiid iyo qur'aanba ay aynu hayno yaanay saa u badnaanin bee mansuukha la hayo ruuxu haddaanu taa ogayn waxaa dhici karta inuu tii mansuukhayd kuba camal falo uu ku fatwoodo uu halkaa bal maalan dee isagiina saa lafdigaa kuba yimi uu kuna halaagsamo dadkiina uu saa ku fasaadiyo umuurahoodii uu ku halaago bal marka waa ahamiyada iyo qiimaha uu leeyahay naskhuga وأما في الشhرع حagga شharciga فahuوa isagu عalى الوجه الأول في اللغaة markan eegno had iyo goor macnahan lugawigaah iyo macnahan اصطiلاaxa muنaasaba ka dhaxaysa oo dee had iyo goor calaaqa jirta keenaysa lafdigu luga iyo xaggan kale ee اصطiلاaxa loo soo naqliyo kolley calaaqa iyo muنaasaba jirta wuxuu leeyahay markaa laba macnaa naqligu lahaa anaskhigu mid izaalay ahayd midna naqli bay ahayd macnaha halkan marka la eego tacriifka inoo soo socdayo naska xagga sharciga wuxuu yahay calaaqadu ay ka dhaxaysa munaasaba ay kaba dhaxaysa waa macnaha horee suulin wax la suuliyaa ina xukun baa meeshii ka baxaya xukun kalea halkii imanaya markaa macnihii rafciga iyo isaaladaa hore ayaa isaga ka ah kan u munaasibkaa macnahan isilaaxa ama calaaqadu ay kaba dhaxayso marka wuxuu uhi fahuwa markaa naskiga agga markaa harcigu agga naskiga naskigu xagga sharciga cala alwajhi اlawali fi lugati wejka hore ayuu kuba sugan yahay oo xagga luqadoo izaala ku sugan naqlin un ma aha wahuwa izaalatu izaalada weeye waxaduhu markaa tacriifkiisuna alkhidaabu daallu على ارتفاع الحكم الثابت بالخضاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه هو تعريف dheer weeye in kلey لakiن ayma kala duwanoo أبو إسحاaq kaba mid yahay oo malaa باqilani baa lahaa ama الqاaضي أبو بكر tacriifkeedee in ka dambaysay oo majmuuco ahayd ba waa tacriifkay doortaanay ka dhigaan inuu tacriifyadaa ugu mudan yahay walow dee tacriif ka koobanna ay jiraan oo dee ama aynu horena u soo aragnay oo intan ka koobani uu jiro oo macnaa quyuudda qaarkood halkan kuba sugan baa dhici karta in lasoo koobi lahaa oo dee maalan intan wax laga tegi kari lahaaye laakiin tan aan ku soconaynaa wuxuu yidhi waa alkhidaabu khidaabka khidaabku kolley in badan inoo soo noqnoqoy waana waxaan garanayno waa tan xukunka sharciga markay kaba hadlayaanba waa khidaab ullahi اlmutacaliqu biafcaali اlmukalafiin waa kuwa kaba cabira khidaabkaasuu ahaa khidaabka halkan iyadoo allafdu aynu soo maray oo halkan nusuustii ay uba isticmaaleen waxay khidaabka inta badan u doortaan siu ghazaali isagoo tacriifkan qaatay isna kitaabkiisan almustasfa uu ku yidhaaho lafdiga khidaabka waxay uga doorteen inay lafdi ama nas iyo waxyaalaha ay yidhaahaan si uu lafdigani uu u shamliyo